xaaji axmed xaaji maxamuud mirow wararka naga soo gaaraya ballacad waxay sheegayaan maadaama adigu aad ka mid tahay odayaasha dhaqanka ee beesha guleed garaad barkad in hubkiinii iyo aal deegaankiiba aad ku wareegteen maamulka somalilan wararkaas maxaad kala socotaa xaaji maxamedow waxba kama jiraan wax la og yahay iyo wax ka jiraa midna ma jiraan sidaa lagaga warramay ee beesha ragga aadalka iyo ninka taliyo ciidankuba ku warrameen sidaa warku sidaasuu ku salaysan yahay nimanka kan wax idiin sheegayna niman hadeerto aan waxba ka sheegayna maaha waana raadinayna waa daba joognaa ma garas magaalada balacad waxaa ku sugan garaadkii beesha iyo cuqaal aada u tiro badan maxaa halkaa looga hadlayaa balacad o aad ku haysaan magaalada balacad garaadkii waa joogaa cuqaashiina waa joogtaa cid u maqanina ma jirto ciidankiina waa joogaa waxaa laydin sheegayna waxba kama jiraan haddee mar haddii garaadkii joogo ciidankii joogo cuqaashii adigu aad qirtay inay joogaan miyaa loo qaadan karin halkan inaad shir ku leedihiin oo arrimahan hadda la sheegayaba aad aad aad usii saadanaysaan
arrimaha laydin sheegay waxba kama jiraan haddii aynu wax kala qaadanayno annagu rag odayaalaanu nahay oo qibriyado cimri jooga waxa layi cimrigaaga ceeb laguma sagoontiyo waxaa wax ka jiraa ma jiraan haddii aynu wax maqlayno waxba ha ka qorina waxna ha ka qaadina odayaashii beesh odayaashiina waa ku dhan yihiin meesha
wa warbaahintan waxaa lagu daawacay in hubkii beesha somalilan lagu wareejiyey xaaji maxamed ow adigu maxaad kala socotaa ka shaqsi ahaan
wax lagu wareejiyey iyo wax lagu wareejinayo midna ma jirto somalilandna mana wada joogno wax noo socdo warkaa uu sheegayay inay naga guuraan oo naga aanu nabadgelyo ku kala tabaxno maahae wax kale kama jiraan
markaa raje inteelag ayaa laga qabaa inay idinka baxaan hadda ka horna shirar ayaad ku yeelateen magaalada xamar guxud waxaad tiradaa naga baxaan weli ma bixin rajadan kale aad ka qabteen inay baxaan maxay tahay
anagu mateli kari mayno oo ku dambaabi mayno laakiin hadal baa socda odayaasha meesha ay haystaane joogaan iyo odayaashaasaa hadal u socdaa inay guuraan oo ka baxaan baa heshiis lagu yahay mana guurina weli waa joogaan wax kale oo ballacad waa ka fogto ballacad waa xuduudda weeye ma aha meelay joogaan iyo meel war lagu kala heli karo midna maaha iskaasiinta maahae wax kale laguma kala heli karo maxay tahay sababta ciidankii beesha loo geeyey magaalada balacad horeyna waxay u joogaan deegaana dalaamo cuna iyo deegaan kale ay joogaan maxay tahay sababta intaa ciidanka nabadoona lagu reeyay deegaankaasi waxaa loo geeyey nabad baa la qaatay nabad wax lagu doono dabeedna ciidanka beeshaan beeshaa loo keeno beeshuu la joogaa ciidanku marka ma waqaawada hadallada ayaa rabtaan aad ku xalisaan xaaladda degmada werwer oo gacanta haatan ugu jirta ciidamada maamulka la magaabaxay somalilan ama maamulkaaba maamulka somalilan wax wax xidhiir oo naga dhexeeya oo aan nabadgelyadaas in lagu kala guuro aan ahayn ma jiro wax loo socdaana ma jiraan oo kale ciidan iyo hub iyo midna kumaanu wareejin shaqada iskuma dhihin kuma kuna wareejin mayno